aad iyo aad baa umahadsan tahay waa run dhowaan waxaan dibadejin u sameynay dad ka mid ah dadka barakacyaasha ah dadkaas waa isugu jiraan saddex qaybood qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba yamaniyiinta qaybna waxay ahaayeen dadka ka soo barakacay south central koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakaciyeen dadka deegaanka ah dadkaasoo isku dhex jira baan oo aan ka soo xunlay baa waxaan siinay oo dejinnay dibdajoog u samaynay toddobaatan iyo siddeed guri si noloshii uga baxaan barakaca una helaan xal waara iyo deegaan marka hore waxay degalaayeen carshaan iyo buushash haddana guryo dhismo caadi ah baa la dejiyey waaya marka dadkaas maxaa u xegi doona marka dibadejintaasi loo sameeyey waxaa u xegi doontaa ujeedda horta dibadejinta laga leeya waxaa weeye dadku inay barakaca ka baxaan oo degaan weliba qolo kasta waxay ku takhasustay ama ka shaqayn jirtay in dib loogu celiya tahay dadka xooluhu kasoo barakacay waxaa qorshuu yahay in xoolaha dib loo xooleeyo xoolaha dib loogu celiyo dadka beeraha ka shaqayn jiray oo deegaanka iyagana beeraha dib loogu celiyo dadka barakacayaasha ahaa oo magaalada joogay ama kasoo barakacay koonfurta soomaaliyana buush iyo waxay deganayeen sandaqad aan qoraxda iyo roobka iyo dabaysha iyo xaalada isbedelaya midna aan u adkaysan karin qorshe wuxuu yahay in guri deegaano rasmi ah ay helaan oo ka baxaan guryihii kumeel gaarka ahaa dadkaas intaba dad shaqaysta u badan yihiin xirfadaha ay ku shaqaystaan in lagu tababaro oo gacan laga siiyo siay shaqadooda usii horumarto qoyskuna uu maarata u helo shartar iyo deegaan uu isagu leeyahay waxaa jira dad badan oo barakacyaal ah oo toddobaatan iyo sideed ah ka badan kuwaasi qorshihiina muxuu noqon doonaa guddoomiye barnaamijka hadda la sameeyey horta waa markuu horreysa qara laga sameeyo sidoo kalena waa markuu horreysa soomaaliya laga sameeyo mid bay kaga duwan tahay dhismayaasha tirada badnaa oo laga samayn jiray soomaaliya midkan ka kooban dadka kala duwan oo isugu jira ajaaniibta ama qaxootiyada iyo dadka deegaanka iyo dadka soomaaliya koonfurta somaliya kasoo barkacay in hal meel la wada dejiyo oo isdhexgal loo sameeyo oo integration loo sameeyo waa mashruuc ugu horreeya noocaasa oo soomaliya laga hirgeliyo laakiin waa jireen dhismayaal tiro badan oo soomaaliya laga hirgeliyo noocaasa qardho marka la joogo waa marka ugu horreyso oo deegaankaa guryo deegaanah oo xalka waala laga hirgeliyo magaalooyin kale oo waaweyn puntland kumanaan guriba horey looga hirgeliyey qarar dhulka way haysatay laakiin u qareemitaan baysan hore u helin annaga waxaan ka shaqaynay inaan u qareenno oo juhdi ku bixinno in ay dadku guryo helaan markii baahida qardhood dadka barakacayaasha ah iyo dadka xootiyada ah iyo dadka deegaan ku barakacay intaa la isu geeyo aad bay u badan tahay waa kumanaan qoys waaye waana bad dhibic lagu riday hadda waxa la siiyey wax aad u yar boqolkiiba hal xataa ma ah marka macnuhu wuxuu yahay in aan sii wadno oo aan u helno dhismayaal tiro badan haddana howlahaas waa ku jirnaa qaramitaankaas waa ku jirnaa waa markii ugu horreysayna ay qarar ka hirgasho yaa gacan idinka siiya marka in toddobaatan iyo sideed ah qoys dibadejin loo sameeyo marka laga yimaado maamulka degmada iyo maamulka dowladdaba waxaa gacan naga siiyey hay-adda u n c r iyo hay-adda n r c oo dhismaha iyadu dhismaha samaynaysay iyo u n c r u n h c r oo iyadu fulinaysay fanka bixinaysay baa gacan naga siiyey hadeerna hay-ado kaleoo tiro badan iyaguba waxaan ka wada shaqaynaynaa saa inta kale ugu qareemi lahayn oo dhismayaasha tan hordhac bay ahaayeen dhismayaal tiro badan loo heli lahaa